بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jirnay kitaabkeennii abyaada ahaa ee ahaa manduumatu cunwaan lxikam قال الناظم رحمه الله تعالى من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرس للحرس سلطان من مد طرفا لفرد الجهل نحو هوان أغضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لقى منهم نصبا لأن صوصه بغي وعدوان ومن يفاتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحسد في عواقبه ندامة ولحشد الزرع بيبان يزرع الشر يحسد في عواقبه ندامة ولحشد الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل ثعبان كن ريق ريق البشر إن الحر همته صفيحة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغرنك حظ ولا يغرنك حظ جر ولا يغرنك حظ جره خرق فالخرق هادم والرفق المرء بنيان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان فالروض يزدان بأنوار فالروض فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان الحر واجهك لا تهتك غلالته وكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان تعد تكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان أذل للمرء على من تقى ونهى وإن أضل وإن أضل وإن أضلته أرواق وأفنان والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقر حسر وباقر في ثراء المال سحبان قال الناظم رحمه الله تعالى وحو ناظمك يري من qofkii kaana u ahaaday lilcaqli suldaanun macnaa caqliga ou suldaanigii awood ugu ahatay calayhi isaga qadaa wuu ahaadaa wamaa calaa nafsihi isagoo naftiisana ayna saarnayn lilxirsi dadaalka suldaanun awoodi ayna u saarnayn beydka naadimku waxau tilmaamayaan qofkii awood ku yeesho caqligiisa u ku taxakumo waxau ahaanayaa inuuna awoodda adduunyada iyo waxyaalaheeda isagoo oon ku dadaalaynin ayo waxaweye qofkaasi ayuu waxaweye arrinkiisu ku dambaynaya macnaa waxau noqonayaa qof taxakumkiisii kol haddii uu awood leeyahay aw caqligiisii waxawe u ku maamusho adduunyadii iyo xirsigeedii iyo waxyaalahaasi waxawe waa ka adkaanaya wey wuxuu hi min qofkii kaana u ahaaday lilcaqli suldaanun macnaa waxaweye awoode ay u ahaatay caqligiisa calayhi isaga qadaa wa ahaanaya wamaa calaa nafsihi naftiisa isagoo ayna saarnayn lilxirsi dadaal suldaanun awoode ayna ugu saarnayn man madda qofka wuxuu hi taaga darfan macna daymo لفرض الجهل فرض أما جاء وحو الجهل تلح تلي أود نحو هوا هوئي نفتي سوحي شعشي حقي ذوهن قلتاقة أقضى على الحق حق أيود لا يوما مالي وهو خزيان يسوق أو وحوي قد الرئيستي أقا وحو تلمام يا وحي نفتا شعشي هذه أضراعضه وأذوهن قلتاقته وحسنا وحو كيما ذا جهلي أكا جاهلتاي الله سبحانه وتعالى waayo qofku hawadiisa markau raacaya allah subxaanahu wa tacaala qadarintiisa ayuu ka jaahil yahay marka qofku waxay naftiisu jeceshahay oo xaqa khilaafsan haddii uu hanqaltaagu daymoodo xaqa ayaa qofkaasi uu dilaa waxa una noqdaa waxa weye qof waxa weye guuldaraystay manmada qofka taaga darfan waxa weeye daymo iyo eegitaan lifardiljahli jahli talax tagay aawadeed waxaweye naxwa hawan hawo dhinaceeda u hanqaltaaga aqdaa waa uu dilaa oo uu soo gabagabeeyey cala alxaqi xaqi ayuu dilaa yowman maalin huwa khasyaanu isaga oo waxa weye guuldaraystay man cashara annaasa qofka dadka waxa weye la dhaqma laaqaa minhumu nasaban wuxuu kala kulmaa waxa weye dhibaata ayuu kala kulmaa waayo liana suusahum dadka dabeecadoodu baqyun waa xadgudub iyo wacudwaanun collayta wey qofka dadka la dhaqma ee dhex gala dadka aafaad fara badan iyo dhibaato fara badan iyo aflagaado iyo adin iyo waxaweye qaldan iyo waxyaalahaasi ayuu kala wada kulmayaan waayo dabka dabcigooda ayaa iskaga beeran collaytan iyo xadgudub waxaa halkaa laga tilmaamayaa oo la sheegaya qofkii dadka la dhaqmaaya ina waxa weye dulqaadkeedii iyo waxa weeye waxyaalihii loo baahnaa ina u yeesho ayaa waxa weye looga baahan yahay marka taasi ayaa sheekha uu tilmaamaya iyo qofkii ina uu noqdo qof waxa weeye dadkii waxyaalaha inuu kala kulmaya waxa u diyaargarooba wuxuu uhi man caashara annaasa qofka dadka la dhaqma laaqaa minhumu nasaban dhibaata ayuu kala kulmaya iyo daal lianna suusahum dabeecadoodu baqyun waa xadgudub iyo wa cudwaanun collaytan wey iyo collaytan weeyi markaa taasi ayaa waxa weye sheekhu abyaadan waxa weye ku tilmaamay waxa uhi waman yufatish qofka baadhbaadha can ilikhwaani waxa weye saa walaalaha baadhbaadha yaqlihim uu u cadhoonaya fajullu ikhwaani hada alcasri casrigan walaalaha jooga khawaana waa kuwa khaayimiina wey waxau ka wadaa waman yufatish can ilikhwaani qofka walaalaha baadhbaadha maanaa cid ka daydida oo la saaxiibo qofka baadhbaadha waa u cadhoon doonaa waayo qof walba markaad baadhbaadho waxaanad raalli ka hayn ayaad ku arki kadibna waxa uu tilmaamay dadku xilligan jooga iyo walaalaha xilligan jooga inay khaayimin yihiinoo macnaa waxa weye dhaqankooga inuu ku khaayimayo waayo dhaqanka qofka aan wanaagsanin dhaqankiisa waa ku khaayima oo wuxuu kugu khaayimaa waxa weye adigu waad aamintay oo qofkan aad saaxiibka ka dhiganayso waa qof aad aamintay dhaqankiisuna waa ku khayaamaynaya adiga meel halisa ayaa waxa uu ku jiidaya marka sheekhu xilligaa hore ayaa uu sidaa lahaa dee xilligeennana waaba dee waxa weye kasii daran tahay in ay waxa weye dadka aada la saaxiibaysaa hawshooda iyo dhibaatadoodu waxa weye in ay badato marka waxa uu tilmaamayaa sheekhu xadiidkii uu nebigu sala allahu calayh wasalam uu leeyahay laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yakul tacaamaka ilaa taqiy macnaheedu waxa ay yahay macnaa qofka aad waxa weye la saaxiibayso de waa inuu yahay qofka aad ku kalsoon tahay weweye diintiisa diintiisa aad ku kalsoon tahay waayo maxaa yeelay qofku waa saaxiibkii diinta u haysta unba u haysta almaru calaa diini khaliilihi baa nebigu sala allahu caleyh wasalam wili qofku saaxiibkiisa diintiisa ayuu haystaa midkiina ha eego cidda uu waxa weye la saaxiibayo marka saaxiibtinimadu waa arrin qofka jiidata marka cidda aad la saaxiibayso waa inay noqotaa waxa weye cid waxweye wanaagsan cid wanaagsan waa inay noqotaa waayo haddii au khaayin noqdo oo dhaqankii qaldanaa ee au wate au kuu jiito arrinkaas halis ayay leedahay waman yufatish qofka faarbaara buri can ilikhwaani walaalaha yaqlihimu waa u cadhoonaya yaqlihimu waa u cadhoonaya muxuu ugu cadhoonayaa dee dad fara badan oo daahirkoodu aada waxa weeye moodaysa inay dad fiican yihiin waxa kaaga muuqanaysa ha dhowtoole marka aada baadhbaadho in ay waxaweye dhibaato iyo waxaweye culays kala kulmo fajullu ikhwaani hada alcasri saaxiibada casrigan jooga khawaana waa qaar khaayimiina man istashaara baa sheekhu uu yidhi naadimku qofka la tashada suruufa dahri xilligaa wareegaya qofka la tashada ee taariikhda iyo cibar waxaweye ka qaata qaama lahu waxa isku taaga calaa xaqiiqati dabci dahri dabeecada aw xilligu leeyihiin burhaanun xujo mana xilligu wareegiisa iyo taariikhdu dad fara badan oo taariikhda soo maray oo halaagsamay ayaa jira dad fara badan oo taariikhda soo maray oo waxyaalo fara badan ay ku dhaceen ayaa jira marka taariikhdaa marka aad waxa weye dib u baadho ee aad eegto waxay ka dhigan tahay kaanahaa istasharta biha inaad waxaweye waxaweye baad talagelisay ayaad waxaweye ka dhigan tahay marka qofka waxa weye dabciga dahriga sidaa u eeg eega dabeecada aw xilligu au leeyahay ayaa halkaa uga muuqan doonta wa tilka alayaam nudaawiluha bayna annaas tilka alayaam nudaawiluha bayna annaas marka maalinba waxa weeye waa dhinac weeye marka inaad xilligii isagana waxa weye sidaa ula socoto waayo xilligu waxaa mahaya allah subxaanahu wa tacaala ayaa waxhaya hase yeeshee waxau ka wadaa waa maxalulxawaadid xawaadidta ayaa waxa weye dhacda waana waxa weye maxalkii iyo wakhtigii taariikhda laga qaadanaya xilligu wey marka man istashaara qofka la tashada suruufa dahri xilliga waxa weye socodkiisa wareegiisaas wareegaya isbadbedelaya qaama lahu waxa isku taaga calaa xaqiiqati dabci dahri xilliga dabeecada uu dahrigu leeyahy burhaanun xujo man yasrica qofka beera ashara shar qofka beera yaxsud waxa uu goostaa fii cawaaqibihi cawaaqibta sharka wuxuu ka goostaa nadaamatan murugo walixasdi sarci saraca goosashadiisuna ibaanu waqti ayay leedahay qof waliba waxa uu beerta ayuu hartaa u goostaa ka khayr beestaa khayr ayuu beertaa ayuu goostaa ka shar beertaana sharka ayuu goostaa haddaba qofka isagu shar beerta ee beera ummadda ku dhex baahiya ciribtiisa waxa uu ka goostaa midho midhahaasina waa murugo murugada wakhtigeeduna waxa xilli ayay leedahay waa yowma alqiyaama waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun ba allah subxaana wa tacala yowma alxasra waa maalintaa murugada dhabtii wey marka shar haddaad beerto oo aad fidiso waxaa dhici doonta hadhow toole murugo ina ay waxa weye sharkaasi midhihii oo dhan ay murugo noqoto murugadaasina waa maalinta ay loogu murugo badan yahay ayaa waxaa ay dhacaysaa waa ywma alqiyaama man yasric shara qofka shar beerta yaxsud uu goosanaya fii cawaaqibihi cidhibtiisa nadaamatan murugo walixashdi sarci sarca goosashadiisuna ibaanu waqti ayay leedahay man istanaama qofka u leexda ee irkada ilal ashraari dadka shar kale naama waa seexda wa fii qamiisihi qamiiskiisa isagu ku jira minhum xaggooga sillun abeesooyin iyo wathucbaanun masas sillun abeesa iyo wathucbaanun mas isagoo ugu jiru seexda dadka sharka badan leh qofka waxa u irkada ee la saaxiiba ee dadkaasi dhex gala u seexda isagoo waxa weeye qamiiskiisa abeesa iyo mase ay ugu jiraan ayuu seexda silliga waxaa la yidhaha beesada khatarta ee sunta badan leh qofka seexday isagoo mas iyo abeesa ay dee waxa wey ugu jiraan halis ayuu daaqayaa halista ay daaqayaan dee waa inay waxa weeye qaniinaan oo ay dilaan qofka haddaba dadka ashraarta le waxa weye dhexgale ee la saaxiiba ee la socda ee la majaalisa ee waxa weye dadkaasi raaca hadhow toole diintiisa ayaa dhimata ahlul ashraarkuna waa laba qolo waa ahlulmacaasi ahlu shahawaat iyo ahlulbidac oo ahlu shubahaat labada qoloba in la raaco mid haboon maaha waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiiin hayrih ayaa allah subxaanahu wa tacaala uhi waayo labada qoloba laba qolo halis ah qofka diintiisana waxa weye halis ku ah qofka diintiisiina leexiya dhaawac iyo hadimana waxa weye u geysta marka waxa weeye labada qoloba waa halis bay halis badan yihiin marka waxaad waxa weye iska ilaalinaysaa dadkaa sharka badan le inaad waxway xaggooda u irkato man istanaama qofkas waxa u irkada ilal ashraari dadka sharka badan le qofka irkada naama waa seexda wa fii qamiisihi qamiiskiisa isagoo ay ku jiraan minhum xaggooga sillun abeesa iyo wa thucbaanun mas kun waxaad noqotaa rayiqalbishri mid bushaaro wanaagsan in alxura qofka wanaagsan himmatu himmadiisu waxay tahay safiixatun waa waraaqo wacalayhaa dusheedana au yahay albishru wacalayhaa dusheeda au yahay wacalayhaa isagoo dusheeda au yahay albishru bushaaradu cinwaan waxa weeyaan kun waxaad noqotaa rayiq albishr mid bushaaro wanaagsan noqo maxaa yeelay in alxura qofka wanaagsan himatu himadiisa safixatu waa waraaq safixada waxau ka wadaa waxa weeye weji weeye weji weeye walbishru bushaaraduna cinwaanun cinwaanayo tahay calayhaa safeexadaas safeexadaasi iyo waraaqdaasi waa wejigii bushaara ayaa waxa weeye xagga sare waxba ka saaran oo cinwaan u ah halkan waxau ka wadaa qofku inuu noqdo qof bushaaro badan bushaaradana wejigiisa laga akhristo oo wejigiisa una cadus noqono qof furfuran uu noqdo waayo waxa aad tahay wejigaaga ayaa laga akhristaa inaad qof bashaash badan oo furfuran tahay wejigaaga laga akhrisanaya inaad qof cabuusa tahayna wejigaaga ayaa laga akhrisanaya marka waxa uu tilmaamayaa naadimku uu leeyahay waxaad noqotaa qof weji furfuran oo dadka wejigiisa ku deeqa waxa weeye inaad noqoto oo wejigiga wejigaaga ummadda soo jiita waa inaad noqoto oo bushaarada wejigaaga laga akhristo waana dhaqanada fiican ee qofka looga baahan yahay akhlaaqiyaadka wanaagsan kun waxaad noqotaa rayiq albishri mid bushaaro wanaagsan in alxarra qofka wanaagsan himmatuhu waxa weeye himmadiisu safiixatu waa waraaq waa wejigii walbishru bishaaradiina cinwaanun cinwaanayo tahay calayha dusheeda waraafiqi rifqa rifqiga joogtay fii kulli lumuuri umuuraha arrimaha dhammaantood falam yanda ma murugoodo rafiiqun mid waxa weeye dhibirsani walam yadmumhu insaanun insaanna ma dhaleeceeyo halkana rifqigabuu ku tilmaamaya naadimku dabacsanaan inaad noqoto mid dabacsan dabacsanaantaasi maxay tahay inaad arrimahaaga oo dhani ay waxa weye dabacsan yihiin nabiguna sal allahu alay wasalam xadiid fara badan buu inoogu tilmaamay rifqa rifqiga inoogu tilmaamay nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu uhi ma kana rifqu fii shayin laa zaana wamaa nuzica can shayin ila shaana shay rifqiga lagama helo ilaa waa qurxiya shayna lagama siiba ilaa waa foolxumeeya nabigu sal allahu alay wasalam xadiid kale waxa uu tilmaamay man yuxram irifqu yuxram alkhayru kullu qofkaa rifqi iyo dabacsanaan laga xarimo khayr o dhan baa laga xarimo walaa siyamaa rifqigaagu ina dacwadaadu ay rifqi noqoto dabacsanaan aad yeelato ummadda aad soo jeediso soo jiidato waayo maxaa yeelay qofka daaciga bidaacad buu sidaa iyo alaab qaaliga weliba alaabta qaaliga ah waxa qiimo u yeela qofka waxa weeye dilaalka alaabta qaaligana waxa qiimo u yeela alaabta qofka daaciga ku baaqaya ee ummadda ugu baaqaya dilaalka waa haddii uu alaabta dadka si fiican ha ugu baaqo uu dhacsiiyo oo alaabtaasi au quluubtooda geliyo dadku aad bay u jeclaadaan laakiin alaabta haddii au qiimo u yeeli waayo alaabtaasi agtooda qiima kama yeelato marka qofka daacigii waa inuu dacwadda sidaa u qiimeeyaa oo uu isku dayaa isagu inuu dadka dacwaddaasi aqrabu ariiq wa ashalu maslak ina u maro iskuna dayaa qofkaas inuu waxaan qaato tawfiiqda ilaahay subxaana wa tacala ayaa iska leh laakiin adigu waxaad isku daydaa sidaa qofka alaabta iibinayaaba uu isku dayayo maheradiisa inaanad ka tegin adoo wax ka qaatay mooyaane oo wax ka iibsaday mooyaane adiguna qofka aad dacwadda u bandhigtay isku day inuu dacwaddii kaasii qaado tawfiiqda laakiin ilaahayba laakiin adigu taa isku day taa adigu isku day marka taasina waa rifqiga iyo dabacsanaantii taa macnaheedu maaha inaan xaaladaha qaarkood la adeegsanaynin waxa weeye shidada laakiin waa la adeegsan karaa laakiin asalka iyo waxa weye sida badan waxa ay tahay dacwaddu waa rifqiga weeye waana ta nebi maxamed sala allahu calayh wasalam au waxa weeye dacwaddiisa ku wadaayey saxaabadiisana uu rabay in ay waxa weye dacwadda ay sidaa waxa weye u wadaan xaalada u isticmaalina waa jiraan laakiin waa xaalado macduudo ah oo rifqigu awna waxa weye waxba taraynin waraafiq alrifqa rifqiga joogtay fii kulli lumuuri arrimaha dhammaantood falam yanda ma murugoodo rafiiqun qof dabacsani oo waxaw rifqiga joogtaya walam yadmumhu insaanun insaanna ma dhaleeceeyo walaa yaquranka yuu ku dagin walaa yaquranaka yuu ku dagin walaa yaquranka yuu ku dagin xadun dheer jarahu aw soo jiiduu helay kharaqun qof doqoni falkharqu udqoniimadu hadmu waxbay dumaysaa warifqulmari qofka dabacsanaantiisuna bunyaan waxbay dhistaa halkan waxa uu tilmaamayaa uu leeyahay qof doqoni oo aad adayg adeegsada iyo qallafsanaan haddii uu guul gaadho adigu ha ku dagsoominoo hays odhanin oo keliba sawka waxa weeye guusha gaadhay waayo taasi waxa ay tahay qad yastuqu lkaduub qofka beenaali kolbuu run sheega marka qofkiioo waddo qaldan maray marbuu najaax gaari karaa laakiin taasi maaha qaacida mutarida oo qiyaas laga qaadan karo marka taasina dad badan baa ku dagsooma oo waxaa dhacda inuu yidhahdo kaasiba haddii waxawey waxaan una anfac lahayn dee ma gaadheen laakiin waxaa dhacaysa inuu isagu guul ku gaadhay laakiin ummadda kale ay guul ku gaarhi weydo marka ta noocaas iyay ku dagin oo adigu ha noqonin qof waxa wey sidaas sameeyo waaya buuri waxa weye doqonnimada iyo degdega iyo waxawey adadayg waxbay dumiyaan qofka dabacsanaantiisna waxbay dhistaan walaa yaquranka iyo kudagin xadun dheef oo jarahu uu soo jiday kharaqun qof doqonihi oo adeegsaday waxa weye adadayg falkharqu doqonnimadu hadmu waxbay dumisaa warifqulmari qofka dabacsanaantiisuna buneenu waxbay dhistaa axsin ixsaan samee idaa kaana imkaanu markay suurtagal u jiro wamaqdiratun awood falan yaduuma uma joogayo cala alixsaani ixsaanka imkaanu suurtagal halkan waxau tilmaamaya ixsaan baad wakti u heshay samee waayo ixsaankaasi ku joogyahay matalan dalabulcilmi baad wakti u heshay baro waayo berri inaad heli mooye waxaad heshay maal baa ilaahay kuu dhiibay wejiyada khayrkala wadeegso berri maalkaasi inuu joogo ilaahay ba og cibaada ayaad wakti u heshay cibaadada ka faa'iidayso berri inaad heli waktigaasi mooye amba aabad ka mashquuli amba aabad marka ixsaan iyo samafal qaraarta aad wakti u heshay iyo wanaag ka faa'iidayso oo waxa weeye dib ha u dhigin waayo inuu kuu joogiba waruma haysid inuu kuu joogiba waruma haysid waxa la dhici karta in waxa ixsaankaasi waxa uu joog laakiin adigu abad u awood marka uu ahsan samafal ida kaana imkaanu markuu suurtagal yahay wa maqdiratun awoodi ihsaankaasi markuu suurtagal yahay awood aad u hayso falan yaduuma uma jooga cala ihsaan ihsaanka imkaanu suurtagal farawdu beertu yasdaanu wa ku waxa uu yasdaanu wa ku quruxaysta bil anwaari ubaxa faaqimatan xaala ay tahay ti afka kala qaaday wal hurru qafka xorkiina bil adli cadaalada iyo bil adli cadaalada iyo wal ihsaan samafalka iyo yasdaanu ku quruxaysta halkan waxa uu tilmaamayaa beertu ee qurux badantay markay ubaxaysana quruxdeeda siyaada markay ubaxaysana quruxdeeda ayaa waxa weeye siyaada ubaxaasina weliba waxa uu sii siyaadaa quruxdiisu marka uu afka kala qaade ubaxo dilaaco marka beerta quruxdeeda isgaadha ee qurux badan bay noqotaa dhalaal oo naftu ay jeceshahay inay ku dhex noolaato qofkuna markaa aw cadli iyo ixsaan la yimaado quruxdiisa ayaa siyaada sababtoo ah ceebihii aw lahaa waxaa qariya ixsaankan iyo samafalka ayaa quluubtu way jeceshahay qofka ixsaan sameeya qofka cadaalad sameeya sifaad wanaagsan weeye kadibna ceebahaagii iyo naqsigaagii iyaga ayaa waxa weeye astura kadibna qurux ayaad waxa weeye ku yeelataa markaa labadaa joogtay axsin farawdu beertu yasdaanu waa quruxaystaa bilanwaari ubaxa faaqimatan xaala ay tahay waxay ubaxaasi tii afka kala qaaday والحر قفك وناكسنا بالعدل عدالة والإحسان سما فلك أي يزدان كقرى حيستا صن إلالي حر وجهك وجهك وناكيس إلالي لا تهتك لا تهتك وحوي هجمين غلالته وحوي مردي سيداه سهقين لا تهتك هقين غلالته مردي سيداه فكل حر قفك صحره لحر الوجه وجهك وحوي وناكيس صوان مد إلالي وجهك إلالي وجهك وامحي وصفاتك أخلاقك نقك وناكسنا حيستا oo sumcad baad ku leedahay markaa sumcadaada meel ha kaga dhicin waayo sumcadaasi hadday kaa dhimato khaas qof dhintay ayaa tahay waayo dadku sumcadda ayaad waxa weeye aada leedahay ayaad agtooda qiimo ku leedahay laakiin sumcaddu hadday kaa dhimato waa qof dhintay ayaa tahay marka qofka wanaagsan sumcadiisu ilaashado waxa sumcadda kaa dilaya ilaaliya waayo sun ilaali xurra wajhka wajigaaga wanaagiisa laa tahtik hagoynin khilaalatahu maradiisa hagoynin yadaahiisa fakulli xurin qofkasoo xurin lixuril waji wajiga wanaagiisa sawaanu mid ilaaliya weeye fain laqiita haddaad la kulanta caduwan cadow haddaad la kulanto falqahu abadan weligaaba la kulan walxurru walwajhu wajigu bilbushri bushaaro iyo walishraaqi ifteen qadaanun isagoo ku welwelcaya qof cadowgaagii aad la kulantay amba aan fiicnin oo shar badan wajiga u furfur ayo sharkiisa aad ka badbaadi nabiguna sal allahu alay wasalm sidaasi ayuu ahaayo nabiga sal allahu alay wasalm ninbaa idan weydiistay waxuu nabigu sal allahu alayh wasalam yidhi bisa akhu lcashaar qabiilka nin ka dhashay baa xumaaday qabiilka nin ka mida ayaa xumaaday ayaa nabigu sal allahu alayh wasalam markii uu nabiga usoo galee loo idmayna nabigu wejiga ayuu furfuray caaisha ku tiri oo markii horeba saasaa tiri markii dambe wejiga aad u furfurtay waa sidee waxuu nabigu sala allahu calayh wasalam yuri inna shiraara annaasi man ittaqaahu naasu khashyata sharri dadka sharka badan leh marka dadka ugu sharka badan lihi waa ka ay dadku iska ilaaliyaan sharkiisa iska dhowro taasi baa nabigu sala allahu alay slam naadimkuna taas ayuu marka tilmaamaya may laba faa'iida ku jirto oobana sharkiisaad ka badbaadi markaad wejiga u furfurto ee bushaaro wejigaaga ka muuqda aada la kulanto sharkiisaad ka badbaadi arrin labaada waxaba dhici kartaba inuu kaaga daydo dhaqanka wanaagsanba marka labada faa'iidaba waa ku jiraan wiil labada faa'iidaba waa ku jiraan waayahay fain laqiinta hadaad la kulanto caduwan cadow hadaad la kulanto falqahu abadan weligaa la kulman walwajhu wejigu bilbushri bushaara iyo walishraaqi iftiqadaanan oo ku werweraayo daci takaasula caajiska ka tag fil khayraati khayraadkaasoo tatluba aad doonayso falaysa mahan yascadu mid guulaysta bilkhayraati khayraadka kasranin caajis waxaa leeyahay waxaad iska ilaalisaa khayraadka aad doonaysa caajiska laa iyo qof caajisi meel ma gaadho si awadeed baa nabigu sal allahu alay wasalm ilahay ku magangeli jir اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل cajzigu waa cadam alqudra kasalkuna waa wahsiga oo inaad wixii adoo karaaya haddana aad ka wahsato labadaaba nebi maxamed sal allahu alay sl ilahay buu ka magangeli jiray marka waa ina aad iska ilaaliso waxa cajziga la yidhaahdo wixii adoo qaban karaya inaad ka wahsato waayo meel gaari maysid wey akhriya adduunya meel laba gaari maysid marka waa sifaatka waxa way xunxun bay ka mid yihiin marka takaasulka iska ilaali daci takaasula wahsiga iska ilaali fil khayraati khayraadka khayraadkaasoo tadlubaha tadlubaha xaala aad doonayso falaysa yascadu maaha mid ku guulaysta bil khayraati khayraadka ka sulaan mid caajis laa dilla uma sugnaanin buu hadlil mar'i qof qofkaasoo yaclaa ka qaawan min tuqaa la kacabsi wanuha caaqli wain adallatu haba hadhaysa awraaqun caleemaya wa afnaanu laamu halkan waxau tilmaamaya qofku hu ayuu leeyahy qofka aan haysano qof hu haysta maaha huguna waa alla kacabsi iyo caqli wanaagsan wey sida awadeed baa alla kacabsiga ilahay yidhi walibaasu taqwa dalika khayr dharka alla kacabsiga kaasaa khayr badan marka alla kacabsi ayaa dhar u fiican marka ilaahay subxaana wa tacaala ka cabso marka qofkii aan labada midnaba haynin walow hadharbaha hoos joogo laamaha hadheeyaane qof qaawan wey qof har haystana maaha marka alla kacabsiga inaad ku dadaasho waayo waa dhaqanada fiican ee qofka lagu yaqaano laa dilla har uma sugnaan ila maray qofki qofkaasoo yacraa qaawan min tuqa alla kacabsi ka qaawan iyo wanuha caqli wayn adallatu haba hadhayso awraaqun caleemo iyo wa afnaanun laamo wannaasu dadkii acwaanun waayo acwaan bay u yihiin kuwa caawiya man waalathu qofka xidhiirsa dowlatuhu adduunyadiisu wahum iyaguna calayhi didkiisa ayay yihiin idaa caadathu acwaanun markay adduunyadu la colaytato dadku adduunyay dadku qiimeeya qofka adduunyadu ay u furfuran tahay ee ay ku socoto ee ay maalintaa ay u dhoolacadayso dadkuna maasha alla way qiimeeyaan oo ay daba socdaan way weynayaan hebel bay yidhahdaan magacaan fiican bay ugu yeedhaan aad bay majaalistay kusoo hadal qaadaan dharaadka ka jeesatana waa didkiisa weeye kii shalayba ma aha marka qiimaha dadku sidaasi weeye marka taa ha noqon waa dhaqan xun weeye inaad qofka adduunyada ku qiimayso qofka laakiin alla kacabsi ku qiimay wanaasu dadkii acwaan waxay u yihiin acwaan man waalatu qofka xidhiirsa dowlatu adduunyadiisu waman calay wahum iyaguna calayhi didkiisa idaa caadatu acwaanu adduunyadu marka ay waxa wey u daba jeediso ay la colaytanto saxbaanun qofka aftahankii min hayri maalin xoolo la-aan baaqilun xasirun waa qof aan aftahan ahayn wabaaqilu ninka baaqi waxa weeyaan wabaaqilun qofka aan aftahanka haynayn fii tharaa'i lmaali oo xoola haysta maalqabeenihi saxbaan wey waa nin aftahana wey saxbaan waxaa waxaa la yidhahdaa nin buu ahaa aftahan aftahan ahaa dabadeetana markii dambena matal buu noqdayoo qof kasta aftahana waa saxbaan baa la yidhahdaa baaqil ninka la yidhaahdaana waxaa la yidhi nin buu ahaayoo wuxuu ahaa weye nin waxa weeye aan waxba de isku hagaajin jirin aftahanaan ahay oo weliba aftahan la-aan dee meel ka gaadhay xataa waxaa la yidhaha waxyaalaha qaarkood marka la weydiiyo aan caddayn kari jirin kadibna matal buuba noqdayoo qof kasta oo aan aftahan ahaynoo dee xaggaa ka ciilan waa baaqilun xasirun bay odhan jiray haddaba wuxuu hi qofkii aftahanka ahaa markuuna maal haysanin waa qofka aan aftahanka ahayn wey cidi dhegaysan mayso qofkii aan aftahanka ahayn markuu xoola haysta maal qabeena uu yahay qof aftahanoo si fiican baa loo dhegaysanaya waayo adduunyada ayaa dadku qiimeeya adduunyada ayay qiimeeyaan marka taasina waa dhaqan xun weeye marka wuxuu ihi saxbaanun weeyi qofkii saxbaanun qofka aftahankiihi min hayri maalin xoola la'aan baaqinun xasrun waa qof aan aftahan ahayn wabaaqilun ninkii aan aftahanka ahayna kaasoo fii tharaa'i lmaali maal haysta maalqabeeni saxbaanun aftahana wey aftahana wey marka dadku adduunya ayay qiimeeyaan laakiin lama qiimeeyo waxa waxa weeye qofku ku qiimaysan yahay marka adduunyada ayaa dadka qiimo u yeesha dadka agtooda laakiin taasi xaqiiqadii maaha xaqiiqadu waxay tahay qofka ilaahay qiimeeyey in waxa weye la qiimeeyo inaad qofka adduunya ku qiimaysaana akhlaaqiyaadka iyo edabka fiican maaha qofka ku qiimee qiimaha uu leeyahay ilahay agtiisa uu ku leeyahay marka halkaa ayaa waxa weye darsigu inoogu joogayaa wasubxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa allah astaqfiruka waatuubu ilayk